asalaamu calaykum subax wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsane muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka subax saakaan idiinaynu ku wada ugu waaweyn ciidamada dowladdu isaga baxay deegaanka daarunicmo oo hoos taga degmada runurogood ee gobolka shabeellada dhexe iyo al-shabaab oo saaki la wareega halkaasi xal hurdhaca uu laga gaaray xiisad sababtay gacanka hadal oo dhowaan ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaala ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka admis oo bilaabay inay ka baxaan saldhigyada ay ku leeyihiin deegaanada jubbaland shir looga hadlaya marxaladda kala guurka iyo dimuqraadiyadda puntland oo xalay ka qabsoomay magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaala xiisa dagaal iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maanta ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka soola akhbaraadka dibaddana waxaa ugu dooroon qiiq ka dhashay keymaha gubanaya ee kanada oo halis caafimaad geliyey boqol milyan oo maraykan ah
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega tr g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega tr g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
markale subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa jimco taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha juun sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxaa hayeen qodobada warka iyaga subax kuwooda ugu waaweyn oo anigoo cabdiqaadir cismaan ayaa saaka idii waramaya warkii oo dhan haddii aan ku bilowno ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saaka isaga baxay deegaanka daarunicma ee hoostaga degmada runargood ee gobolka shabeellada dhexe iyadoo dagaalamayaasha shabaab ay la wareegeen deegaankaasi wararka saaka inaga soo gaaraya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dagaalamayaasha shabaab saako ay la wareegeen deegaanka daarunicma ee hoostaga degmada runurogood ee gobolka shabeellada dhexe waxaana la sheegay in halkaasi uusan ka dhicin wax dagaal ah oo toos u dhex maray ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab ciidamada militariga ah ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo kuwa macuusleyda ayaa isaga baxay magaalada waxaana la sheegay inay haatan ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha shabaab inkastoo la sheegayo in ay meelaha qaar laga maqlayo jug culus oo aanaan loogeen haddii ay tahay dagaal markaasi ama madafiic laysku ridayo oo u dhexeysa dhinacyada isku hayo gobolka shabeellada dhexe ee ciidamada dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo dagaalamayaasha shabaab balse heela dadka deegaanka ayaa saaka dalson u sheegay inay dagaalamayaasha shabaab ay soo galeen deegaanka kadib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dalkaas dadka halkaasi ka agdhow ayaa sheegaya in meelaha ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya isaga bixin ay soo galeen dagaalamayaasha shabaab ay ka soconayaan duqeymo balse ilawareedyo sugan ayaa sidoo kale waxa ay ku waramayaan in xaalka goobahaasi ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ka baxeen saakay tahay mid ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha shabaab xaalka gobolka shabeellada dhexe iyo wararka la xiriira dagaalamayaasha shabaab ee saakay lagu arkay deegaanka daarunicma warkan xiga ayaad ku dhegeysan doontaan dhinaca kaleetana xalow dhaca ayaa laga gaaray xiisad sababtay gacanka hadal oo ka dhacday dhowaan magaalada garowe ee gobolka nugaal xiisadan oo u dhexeysay ciidamada ka wada tirsan kuwa puntland gaar ahaan ciidamo si gaara u taabacsan maamulka madaxweyne saciid cabdulaahi deni iyo kuwa ka amar qaata mucaaradka oo dhowaan ka dhacday magaalada garowe ayaa hadda lasoo warinayaa in dhinacyada halkaasi ku diriray waanwaan dheer kadib inay qaateen xal hordhaca oo ku aadan xiisadaasi waxaa markaasi guddiga turxaan bixinta ee gobolka nugaal xiisadihii ka dhacay oo ka hadlay xalka hordhaca ee laga gaaray xiisadahaas ayaa sheegay in dhinacyadu ay ugu baaqayaan inay dejiyaan xaaladda islamarkaasina waxay sheegeen in lasii ambaqaadi doono dadaalada haatan socda ee ku aadan xalka loo raadinaya xiisada magaalada garowe balse waxay ku dhawaaqeen in qeybta hore isfaham laga gaaray xalka hordhaca
waxaan ugu baaqaynaa lambar kow in annaguna baaqa kan aannu bixinnay mid la mida ay sii daayaan dagaalkii hadduu bilowday waxay isimada iyo odayaasha qaybtooda suxul saareen in la joojiyo xabaddii labadii dhinac baa lala xidhiiray labadii dhinacba way aqbaleen waxaa dhacday xabad joojin kumeel gaar ah oo aan runtii caga badan lahayn laakiin markaa ka bacdii waxaa abuurmay guddiga halkan fadhiya muddo badan baa la shaqaynayey guddigu wuxuu isu xilsaaray inuu xabad joojintaasi noqoto xabad joojin la ysku hadlayn karo oo labadii dhinacba xiriir badan la sameeyey guddigu waxaan u tagnay dhinacii mucaaradka waxaanu kala hadalnay arrintaa in la joojiyo xabaddii oo maaragtay wax dambo dhibi ayn ka dhicdeen magaalada waxaan u tagnay ciidamadii goobahay joogeen way naga aqbaleen waxaanu isla qaadannay goobta markaa ay joogeen in ayan haba yaraatee meelna uga dhaqaaqin meelna dhaafin halka ciidankaasi ku ekaado lana xakamayo dhaqdhaqaaqiisa iyadoo la ilaalinayo amniga isla markaa waxaanu xiriir kale la samaynay dhinaci kale oo dowladda raggii saraakiisha ahaa iyo guddigii amniga gobolka waxaan iyagana isla qaadannay wadahadal dheer ka bacdi in la xakamayo dhaqdhaqaaqa iyo ciidamada meeshay ku sugan yihiin iyo fariisimadoodana ayan dhinacna u dhaafin wax keeni kara iskudhac dagaalna ay iska ilaaliyaan labadii dhinacba way nala qaateen waxaannu isla qaadannay si loo sugo amnigu oo u hirgalo in ciddii maaragtay khalkhal amni samaysa meel looga soo wada jeensado booliisku shaqeeyo oo magaalada ka shaqeeyo cid kastoo dembi gashana sidii horeba loo geeyo hay-adaha sharciga si ay maaragtay dembigiisa loogu qaado arrintaasna labada dhinacba way isla qaadannay ka bacdi wuxuu daaran yahay shir-saxaafadeedka iyaga kan in labadii dhinacba intaannu isla qaadannay ay adkeeyaan waxaan ugu baaqaynaa lambar kow in annaguna baaqa kan aannu bixinnay mid la mida ay sii daayaan oo ay iyaguna hadlaan waxaan kaloo ugu baaqaynaa inay ilaaliyaan nabadgelyada qolo walba ay dhinaceeda mas-uuliyad iska saadho qolo walba mas-uuliyaddeeda taxamusho gacanta ku qabato waxaan kaloo ugu baaqaynaa dadkii magaalada ka barakacay oo ka qaxay inay hadda magaaladu amni tahay runtii laysku hadlayn karo dhinacyadii hawshu ka dhexaysana la wada hadlay meelna wax laysla fariisiiyey dad aannu ognahay oo qaybtood xirxiranna inay magaalada joogaan kuwa kale oo ka maqanna ay magaalada yimaadaan waxaannuna rajaynaynaa ilaahayga iidankiis inaan wax dambe dhicin sida aannu isla qaadannay dhinacyada hawshaani ka dhexaysay wixii kale oo intaa dheer oo maaragtay wada hadala wuu socdaa insha allaahu waxaannuna rajaynaynaa qolo walba inay u tanaasusho danta caamka iyo nabadgelyada arrintaas wada hadalkana ay ku dhammaadaan oo lagu dhammaeyo arrin jawi nabadeed lana wada hadlehe aan maaragta gacanta laga hadlin afka laga hadlo
waxaad marka dhegeysanaysaan warka subaxi raadiyaha dalsana magaalada muqdisho intaana ka bixin wararka la xiriira xaaladda maamulka puntland dhinaca kale shir lagaga hadlayo marxaladda kala guurka ah iyo dimuqraadiyadda puntland ayaa xalay ka qabsoomay magaalada garoowe mudanayaal ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya ama labada aqal ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ka qeybgalay kulankaasi kaasoo si gaara diiradda loogu saarayay xaaladda kala guurka iyo dimuqraadiyadda maamulka puntland waxaana shirkaasi si gaara loogu eegay ismaandhaafyada siyaasadeed ee jira ee ku aadan marxaladda maamulka puntland waxaa arrimahaasi warbaahinta dalson ugaga waramay shirka xalay ka furmay magaalada garowe ee gobolka nugaal senator maxamed cali yuusuf gagaab oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee soomaaliya lagana soo doortay deegaanada maamulka puntland waxa uu si gaara kaga hadlayaa marxaladda kala guurka ee puntland ay ku sugan tahay waqtigan iyo shirkan ahmiyadda uu leeyahay waryaha iyaga dalsan ee garowe ayuu waramay dood furan ahayd oo lagaga doodayay xaaladii puntland waayo arag soo joogaa tahay in badan soo joogay puntland soo dhisay wax badan laga sheekeynayo isagu soo joogay bal maxaa kaga baxay caawa kulan
bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyntii waxaan dhiiri gelinayaa in kulammada noocaana la qabto iyadoo xaalado badan oo siyaasadeeda ay iska jiri karaan ra'yaal kala duwan oo badanna ay jiri karaan marka waa soo dhoweynayaa kulanka noocaana haddii si kale uu idhaahdo doodda caawa la qabtay si fiican baa loo dooday aaraa kala duwan baa dad soo jeediyey xagga dimuqraatisayshinka ha u badnaato taariikhdii la soo maray oo dhismihii puntland ilaa iyo haddeer wixii lagu soo caanamaalay oo ahaa lix iyo lixdanka iyo isimadu dowrkay ka soo qaateen doodahaasoo dhan baa laga qayb galay marxaladda hadda la maraya oo demoqratisyayshinka ah iyo xaaladaha ka dhacaya oo dagaalkii maalintii dhoweyd oo kaleeto waa laga dooday si fiican baa looga dooday waxaa loo batay in demoqratisyayshinkuna sii socdo laakiin sida hadda muranku uga taaganyay si ka bedelan oo barnaamij leh oo wax la raaca leh ay la soo jeediyo oo xukuumaddu maadaama iyadu mas-uul ka tahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed oo soconaya in brograam kaleeto oo
guud ahaan warkii subaxaas ha kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho oo naga intaa cid warka iyagu seego waxay dib kaga heli karaan radio dalsan dot com nabadgelyo
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel